فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بسم illaahi araxmaani araxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa habeennimo jimcaha taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay labada bisha dulxaj sannadka kun afar boqolsaddex iyo afartanka hijriyada qodobada caawa dhuuxa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maxaynu ka ognahay fadliga ku jira tobanka ugu horeeya ee bisha dulxaj oo maanta ku beegneed maalintii koowaad mid ka mida culimmada soomaaliyeed oo ka hadlay warkii kasoo baxay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee uu ku dalbanayay in loo caddeeyo xukunka dagaalka ee iyaga iyo shisheeyaha kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan idiin soo gudbin doonaa waraysi aan arrimahaasi kala yeelanay sheekh cali katiin mid ka mida jufooyinka beesha maxamuud hiraab oo nabadoon cusub ku dooratay munaasabad ka dhacday degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galguduud codadkii laga jeediyey munaasabadda ayaad dhegaysan doontaan inshaa allah qodobadaas iyo xubintii dhuux qur-aanka oo ku dhaqan ayaad maqli doontaane kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah balse waxaad kusoo dhowaataan xalqada koob iyo sagaashanaad ee taxanaha dhuux qur-aanka oo ku dhaqan waxaana soo jeedinaya sheekh nuur macalin cabdiraxmaan خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب الله وحر سبحانه وتعالى تبصرة وحا في رداس عرك يدلك والله كسور في رلا في وحا كسغن تبصرة تسين روح وحلا تسيوه waa aqoon aqoon darada ou ka baxo wa dikraa waa nina ku sugan qof kasta ma iigu sugan yahay maya likulli cabdin addoon kasta iigu sugan cabdigaasoo muniibin naqanaya alla u noqonaya ayaddan waxay ku jirtaa suuratu qaaf waana darsigeenuna horyaalna doonayna aan dhuuxnan ku dhaqanno kana mida duruusteena imtixaanaha ahayd ee qoraal koraadkeeda ahay dhuux qur-aankee ku dhaqan sunnaduna kama harto waxa marka ruuxu markuu qur-aanka iyo sunnada dhuuxo ujeedadii alla u abuuray ayuu garaha oo ah inuu alla kaliya addoon u noqdo markaasne adduunya aqare alla iska leh alla subxaanahu watacaala wax walbuu u baahan yahay adduunya aqareba si buuxda u siiya oo u siiya ilan taasuu ogaah u arkaa tabsiratan wadikra likulli cabdin muniib qur-aankii u dhuuxa islamarkaasna wax kastoo ka baqaya si buuxda uga badbaadi karo adduunya aakharo kii qur-aanka ee sunnada aan dhuuxino wuxuu aadaa dhanka kale oo jiraaho wasaawisa shaydaan iyo khutubaatu shaydaan tallaabihii shaydaanka wasaawista shaydaanka ayuu haddaba dhuuxa qawaaniid ardiya ay u bixiyeen kuwa ibliisku duubsado urur shaydaana markaasuu adduunna baahan yahay aakhiro baahan yahay meel cad ayuu yaallaa maxaa yeele meeshii wax laga heli jiray gara waay meel aan waxba laga helayn ayuu haddaba doonaa inuu baahi adduun iyo aakhiraba leh ama adduunba kaliya u rumaysan yahay baahida adduunka in wax looga qabahayo mooda alla marka wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala ruuxu ama qur-aankee sunnado dhuuxa asuu ururka alla kamid naqaa asuu adduunya aakhiro liibaana ama qur-aankee sunnado iyo ka leexdo wasaawis shaydaan dhuuxa haddii xeerar ay tahay haddii ay tahay dasaatiir hadday tahay qawaaniin markaasoo urur shaydaan in noqdo adduunya aakhiraba khasaara tabsiratan marka markaan dib ugu noqono alla wuxuu ka waramay qole mukadibiinahoo in leesu soo bixiyo bacda almowt alla inuu dadka soo bixiyo awoodo arrintaas kuwa diiday ayuu ka sheekeeyey ee yidhi manla soo bixa idaa mitnaa wakunaa turaama daalika rajcun baciid maba dhici karta yidhi allan yakabadlo wuxuu yidhi waan ognahay علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق xaqiyay diideen لما جاءهم marka uu yimid فهم في أمri qofka hadduu xaqa diido oo yadhu xaqa ku dhaqmi waayo xaga u jiraa fahum fii amrin amarkaasoo mariija sabaynay amar aan sal ku fadhin oon sal nagi lahayn ee sabaynaya ayuu ku dhex jiraa markaasuu alla wuxuu leeyahay xaqa adilada iyo baraahiinta iyo xujajka tusaalayhaaya waxaala tusaalayhaaya meel fogba kama jiraanoo iyo meel fog u socdaal galo fiirin kama rabaan kor iyo hoos leha fiiriyo afalam yanduruu miyayna fiirin kuwa xaqa diida ila samaa'i cirki mayna fiirin fowqahum dushooda xalay samadu tahay kayfa banaynaha saan u dhisna mayna fiirin haa samada huwa zayanaha aan u qoranhaa samadii wamaa lahaa samada uma sulan min furuujin dulhilaal balcorkaan fiiri teendhadan kaa dul dhisan ee adduunka meel walboo tagtagto sidaa dushaada u taagan bal fiiri wajacalna asamaa sakfan maxfuuda qofka wax fahmi raba waxaa u dhiman alaayaat alufuqiya layidhaha sanurihim aayaatina fi laafaaqi wa fi anfusihim xataa yatabayana lahum anahu lxaq haddana dhulka fiiri waalarda dhulka imowna haddana fiirin madadna waa taagnay ha ardada yaan taagnay firaashkan dhusha hoostaada yaallo meel walboo tagto ku hoos yaal u fiirso wa alqaynaa fiiha ardadii waxaan ku ridnaa rawaasii buura qoqotoma wa ambatnaa waa bixinay fiiha ardada dhexdeeda iyan min kulli zawjin nooc kasta xaggiisa ka bixinay xaggii wax uga bixinay bahiijin ee quruxsan oo dhan dhalaalaya intaas maxaan u yeelnay ama aayadahaas markay fiiriyaan waxaan u yeelnay tabsiratan tuusin iyo wadikraa likulli cabdin muniib aayadahaasoo la fiiriya ciriya dhul saa loo eego waxaa ku sugan tabsiratan tusin insaanka la tusinayo adilada oo wax ku fahmayo xojooyinka iyo waxyaalaha ou ku garo karo xaqa iyo baatilka farqiga u dhexeeya wadikraa waana ayaa ku sugan ou xusuusto ilaahay wuxuu ku abuuray insaanka fitra fitradii markaa boorkii korkoray ou ka biibo ee markaa fitradii usoo baxdo wax garto likulli cabdin ayaana tubsid uga sugantah iyo waanin likulli cabdin ay uga sugantah cabdigaasoo muniibin alla u noqonayo haddana alle wuxuu leeyahay cirkian biyo kasoo dejinay biyo mubaaraka fa ambatnaa bihi janaatin waxaba alxasiid wanaqla baasiqaatin ayaan haddane dhulkiiyaan kasoo helnay jannaadkaasi xaba alxasiid iyo naqla baasiqaatin dhaadheer lahaa dalcun nadiidun waxay leedahay ubax isku dhegan iyo fiid marka cirkii iyo dhulkii iyo daruurtii alla ka keenayo mirihii dadii dunya waxuna alla kusoo bixinayo intaas kaliya haddaad fiiriso imisay diraasyanaqaya waana waxaa loogu talagalay markaad waxaad diraasayhayso tabsiratan wa dikra likulli cabdi muniib maxaa ka dambeeya cirkan yaasaan ka dhigay dhulkan yaasaan ka dhigay roobkan yaasaan u keenu haya daruurtan sidaa u qiimo badan dadii diin waxay kuna yaa soo saaro waaya inaad tidhaahdo dheeldheel alla uma abuurine ilaahay ujeedda u ka leeyahay oo ah inaad alla kalihii si awooddaas sa u ballaaran lah wax la midu ma jiraan inaad keligii addoon noqoto wax kaloo addoon loo noqon kara ma jiraan keligii inaad si ka tala qaadato alla markaa saasuu uga ramay suuratu qaaf aayadda ku jirta tabsiratan wa dikraa likulli cabdi muniib duruustan la akhrihayo hadda ay leeyihiin dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare jaamacada mustawayaadkeeda bakarius magister doctora tabsiratan wa dikraa likulli cabdi muniibin laguma ogola haddaad ustaadka weydiiso cerkan yaa abuuray caadi waano caadi waano caadi waano lama rabee cerkan gurigan kaagaad ku jirto yaa dhisaad injir hebel dhisaad leeda cerkuma ka liitaa dadkan meeshan hoolkan saa u goglan ee saa laisugu imaanayo yaa dhisaad injir hebel dhisaad leedahay dhulka yaa saas ka dhiga waay caadi waa noo kula marka waan waa waalan yahay ilan waa jiran yihiin moogta alla marka subxaanah wa tacala wuxuu leeyahay tabsiratan wa dikraa likulli cabdin muniib naftaada waxa ka muuqda iyo hareerahaaga waxa ka muuqda kulligood waxay ku tusihayaan calaa wujuudi illahi aladii laa wujuuda mil ka milih wax haddaba lamid aysan jirin iyo calaa waxdaaniyatihi subxaanah wa tacaala wa calaa tawxiidihi haddaad u daliisha weysana xoola tuuraha tahay wallahu subxaanah wa tacala aclam وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan maxaynu ka ognahay fadliga ku jira tobanka ugu horeeya ee bisha dulxaj oo maanta ku beegneed maalinteedii koobaad waxaad ku soo dhowaataan kelimad ku saabsan arrinkaas oo uu jeediyey sheekh xasaan xuseen aadam abuusalmaan الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد maanta waxaynu kaga jiraa bishii carafo ama dilxija la oran jira sanadka hijriga islaamka bishii u dambaysa wey bishaasi fadaa'il badan iyo khayr badan baa ilaahay iyo rasuulkiisu ku sheegeen muslimiintuna waa ku ijmaacday tilmaantaa goonida ay leedahay bisha carafo ama dilxija ina ciddata ashuhuuri cinda allahi itna cashara shahran في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة إذا منها أربعة حرم وحاكجر بشا ما أنت إن كجر عرفوا أما ذي الحجل ويلقى رجب إنه صور دافني ذي القعدة إنه صور مري dilxijaynu maraynaa midda afraad waa sanadka islaamka bilowgiisoo bisha loo yaqaano muxaram innaguna aynu u naqaano zako bishaan qur-aanku maalmaheeda meelo kaluu ku tilmaamay waadin fi nnaasi bilxaj ya'tuuka rijaalan wacalaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajin camiiq liyashhaduu manaafica lahum ويذكر, ويذكر, اسم ويذكر اسم الله في أيام معلومات أيام معلومات انت السلف وحي أبديه إن يتهاي معلومها ذي الحجة طبنك ذي الحجة واتقانا وإن عيد دونا طبنك بش دي الله يدا سورة الفجر والغشة طبنك هبين إيه بشن عرفوا والفجر وليال عشر وليال ولا نكري للتعظيم والتفخيم walayaal cashir salafku waxay u badan yihiin tobanka habeen inay yihiin tobanka habeenee bishan carafo u horaysa ayaamin macluumaatinna maalmihii bay noqdeen bishuna waxay ku jirtaa minhaa arbacatun xurum ayadaana u dambaysa afartan bilood ee xurmada leh saddexna way xidhiidhaan midna gooni bay u go-an tahay saddexda xidhiidha waa sida taal arrafo iyo zako rajabna waynu soo dhaafnay bishu saasay ugu sheegan tahay ayadoo si guuda iyo maalmaheedu iyo habeenadeeduba qur-aanka iyo sunnaday ku sheegayihiin muslimiintuna waa ku ijmaaceen wanaaggeeda iyo fadligeeda xadiid daciifa oo alimaamu tirmidi iyo ibnu maaja ay wariyaan fii sunan ku wariyaan cillada lagu haystanaya nin xifdigiisu un xoogow allow sahalo laakiin cadaaladiisu iyo fiicantay dayaanadiisu ku jiro waxaa ku yimid cibaado walba oo lala yimaado tobankan maalmood ee carafo waxay u dhigantaa sanad cibaadadii hal maalin oo tobankan maalmood ka midood soonto waxay la mid tahay adoo sanad soo sooma hal habeenoo tobankan maalmood ama tobanka habeenee carafo aad salaatuleyl u tukatana waxay u dhigantaa adoo sanad dhan qiyaamuleyl iyo tahajud ku jiray saxaabi saxaabada ka mid a ayaa nabiga sanad u yimid mudduu ka maqnaa waa dambay kulmeen sunankaad ku marteen nabigu ninkii buu garan waayey oo badelan maxaa sidan kuu galay soo adigii ninkii dhaadanaa ee dhalaalhayo quruxsanaa maxaa ku helay wuxuu nabi allahu saankaaga tegay soonba afka kama qaadan sidaan soon iyo haraad iyo oon iyo gaajaa ii galay nabigu wuxuu uhi bisha ramadaan soon bil walbana saddex maalmood ka soon haddaad wax ku daraysana bilaha xurmada leh wax ka soon bilaha xurmadala wax ka soo yaa kow ka ah bishaan aynu ku jirro xadiidkaasi wadaad taabici oo majhuula ayaa ku jira oo min kibaari taabiciin lagu tiriyo isaguna fii fadaa'il acmaal buu ku yimidoo waa la socodsiiyaa nasaa-ina wuu sheegay mana cilayn axmedna waa ammaanay xadiidka isaga maalmahan in la soomo way fadli badan tahay acmal walboo biri oo lala iman jiray siduu u fadli badan yahay ayuu soonkuna u fadli badan yahay soonkaa laga faaidaysta hala sooma xagga salafka iyo taabiciinta iyo saxaaba haddaynu eegno cabdullahi bn cumar khataab baa soomi jiray tobanka maalmood bilowga ilaa dhammaadka hadday ku soo aaddo dilxijo ku soo aaddo ama carafa ku soo aaddo asagoo qada ramadaan lagu leeyahay qadihii ramadaanee lagu lahaa maalmahanu gelin jiray muxuu rabaa saxaabigu qadihina inuu iska gudo fadligii badnaayee maalmahan lahaayeenna loo saaro qadihiisa ramadaanka waa fiqi saxaabo weeye sayidina cumar bay ka sugan tahay in qadaha ramadaan uu gelin jiray maalmahan markuu qadaynayo maalmuhu marka maalmo barakaysan weeye taabiciinta soomi jiray anas cafwa ibnu siriin xasan albasri saciid ibnu jubayr qataada mujaahid ibnu jabr ibnu rajab wuxuui waa madhabu akari culamaai lmuslimiin culama muslimiinta badankood baa qaba maalmahan in la soomo cibaadado dhanba la badiyo waxaan hadda maanta ka hadlaya waa soonka hawlihii kale ma ah soonka aynu ka hadlayna maalinka carafo asagoo muraan-aan weeye ee waxaanu iska hadlaynaa sideedda beri ee kale sooma wada socon sideeddaa beri ee kale soonka in la badiyo la xidhiidhiyo waa madhabu jumhuuri culamaai lmuslimiin waa madhabu jamaacati min asaxaabati waaltaabiciin dadka inay soomaan markaa waa fiican tahay ha loo daayo inaaday fahanteen baan u malaynaya ha loo daayo cibaado gooni nabigu u tilmaamay maalmahan ma jirtaa marka hadalka guud marka laga soo tago xadiid ibni cumar baa jira oo nabigu uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam maalmahan maalmo ka khayr badan ma jiraane camal walbana acmaasha kale wuu ka khayr badan yahay maalmahan gudaheedee badiya fa aktiruu fiihinna altahliila waltakbiira waltaxmiid laa ilaaha ila allah allahu akbar walilaahi alxamd intaasuu nabigu magac dhabay xadiidka ibni cumar sida raajix waa xadiid saxiixa walidaalika maalmahan tobanka marka la garay abu hurayra iyo ibni cumar intay baxaan bay suuqa ku takbiirsan jireen allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah wallahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd intaasay ku celcelin jireen markaasaa suuqa dhan lala jiidin jiray waa lala qaadi jiray anagu waxaan naqaanaa markaan ciidda u baxayna keliya inaanu takbiirsanno taxmiidsanno tawxiidsanno ama habeenka ciideynka hawsha iyo ayaamu tashriiqa la burhaamiya basaynu naqaanaa bisha carafa ay bilaabataba salafku takbiir iyo taxmiid bay bilaabi jireen haddaysan xajka joogan oy guryada joogaan ha la badya marka dikrigaas tawxiidka iyo alxamdu lilaahida iyo takbiirta taabiciintii dhowrkan sheegay qaabkaasay ugu wardiyi jireen allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah wallahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd bay ku celcelin jireen ibn cabaas ibni cumar abu hurayra jamaca min aslmna saasay yeeli jireen intaasaa nabiga si khaasa u cayimay si guudna soonku wuxuu ka mid yahay acmaasha u khayr badan salafkana waa sameeyeen axaadiistana way ku timid marka muranka badanna ha la yareeyo ha la cibaadayso waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum wraxmat ullah barakaatu فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag mid ka mida culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay war ka soo baxay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk oo uu ku dalbanayay in loo caddeeyo xukunka dagaalka ay iyaga iyo shisheeyaha kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab inta aan idiin soo gudbin waraysiga aan la yeelanay sheekh cali katiin bal aynu dhegaysano hadalka ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka wasaaradda awqaafta sheekhu hadda uu wasiiri ka ahaa xil baa saaran wuxuu xil ka saaran yahay muslimiin baan nahay ha noo sheegto dagaalka aan meeshaas la gelayno ma sax baa mise waa qaldan yahay ma baatil baa mise waa xaq waa inay noo sheegtaa wariyaheenna haashim cabdinaasir ayaa ugu horreyn sheekh cali katiin weydiiyey sida uu u arko warka ka soo baxay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka waxa uuna ku jawaabay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي جزاك الله خيرا أكون دوها إذاعة إسلامية الفرقان ولا الله كشقي محلنا جزاكم الله خيرا وبارك الله في سعيكم runtii hadalka uu ku hadlay ninkaas oo hadda meesha la keenay oo shisheeyaha ay keensadeen oo mabaadi'doodii iyo hadalladoodii ayuu ku hadlayaa ayagiibuu fulinayaa waxay aaminsanaayeen iyo waxa ay wadeen ayuu hayaa marka dadkii wakiilka u ahaa oo iyagu meesha keensaday oo gaaladan beesha caalamka la yidhaahdo khaasatan kenya iyo wixii lamid ah ayuu ku hadlayaa afkoodii ayagii ayuu fulinayaa mabaadi'doodii waxa ay rabeen iyo dhaqamadii ay ka soo barteen reer galbeedka ayay rabaan bulshada muslimiinta ee soomaaliyeed inay ku dhex fuliyaan mashruucaasna ay dalaalka yihiinoo ay dhaqaalo iyo wax ku raadinayaan intaasay u soo labisteen marka hadalkiisu wuxuu ka tarjumayaa mashruuca uu wato iyo qaabka uu u rabo inuu u fuliyo ayuu u hadlayaa marka saasay ila muuqata hadalkiisa waa mahadsantahay sheekh cali mar uu su-aal weydiinayey wuxuu sheegay inuu u baahan yahay in loo caddeeyo dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka maadaama adigu aad ka mid tahay culammada soomaaliyeed waa maxay xukunka dagaalka ka dhexeeya shisheeyaha iyo dowladda federaalka oo dhinac ah iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab jazaaka allahu khayr baarak allahu fiik dagaalka socda bayn alxaqi waalbaatil ayuu u dhexeeyaa nusuustiisana iska caddahay dagaalka ayagu jaanibka baatilkay kaga jiraan waana waxa ayba u dagaalamayaan ayadaa ahba maxaa waxay rabaan inay dimuquraadiyadda oo ah diin gaalo inay iyada difaacaan ooy u abaabulaan oy u dagaalamaan oo ciidankooda baraan oo ay ku dhaqmaan oo ay dastuur iyo qaanuun ay samaysteen ay u halgamaan una dhintaan ay rabaan marka waa caddaha waxay u dagaalamayaan ayaga wax bannaanka yaalla oo xukunkiisu iska cad yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisay la dagaalamayaan waxayna raalli gelinayaan daaquudka oo shaydaanka ah xisbigaa shaydaanka inay ka wada tirsan yihiin waxay dadku waa laba qaybood waa xisbullah iyo xisbu shaytaan xisbullah marka maxay u dagaalamayaan allah subxaana wa tacaala kelimadiisa inay sare noqoto shareecadu ay taliso ilaahay la raalli geleeyo janno iyo dembidhaaf iyo khayr la helo dadku ay diinta ilaahay ku dhaqmaan ummaddu ay sharaftooda iyo diintooda difaacadaan iyada isku maamulaan taasay u dagaalamayaan hadafkooda waa cadyahay sabiilu daaquudna waxaa u dagaalamaya xisbiga shaydaanka oo ayagu waxay u dagaalamayaan dimuquraadiyadda iyo diin la-aanta iyo qaawanaanshaha iyo khamrada iyo zinada iyo liwaadka iyo fuxshiga inuu adduunka uu qabsado waana midda ayagu ay ku faanaan inay nimanku yacni waxa weye wax iska raadiyaan gabdho wax iska raadiyaan taasay baarlamaankooda kaga doodayaan kaga hadlayaan ayadaasay u sacyinayaan mar mid kastoo hadlaa wuxuu leeyahy dhaqamadii xagga yiila waa in inta la keenaa oo dadka la baraa oo lagula faafiyaa ayadaasay u soconayaan ilaahayna subxaana wa tacala labada kooxood wuu noo kala cadiyey aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaquut faqaatiluu wliyaaa shaytaan ina kayda ashaytaani kaana daciifa qolada marka muminiinta waxay u dagaalamayaan allah in raalligeliyaan diintiisu ay sare noqoto kelimada ilaahay ay sarrayso ayadaasay u dagaalamayaan allahna ku tiirsan yihiin oo allah ay u dagaalamayaan ayay rajo ka qabaan nasri iyo guul iyo garab inuu ku siiyo ilaahayna waa qawi casiiz ah asagaasay ku tiirsan yihiin amaa kooxdan gaalowday waxa reer galbeedka iyo maraykanka iyo reer yurub ka dhigatay owliyada oo iyaga la safan mabaadidoodii fulinaya ilaa waxaa la ogyahay intaasoo diinta looga baxo naaqid ayaa kooxda ninkan ra-isul wasaaraha ka heli ay ku jiraan ay ka mid tahay inay ilaahyo sameeyeen itakhaduu axbaarahum wa rubaanahum arbaaban min duuni illaah oo hadda baarlamaanku wax kale ma ahan wuxuu u taagan yahay rabbiyaal wax dejinaya wax sharci dejinaya sharciga dejinaya wax maamulaya am lahum shurakaa sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah shareecay digsadeen baatil ah oo ilahi waa ku dhaqmaynaa dastuuray dejiyeen waa naaqid min nawaaqid alislaam oo diinta looga baxay ta kale waxay garab iyo gaashaan u yihiin gaaladii mashaariicdeeda inay fuliyaan oo gaalada waddankan waxay ka rabaan caqiidada muslimka in laga siibo dadka gaalnimada la geliyo taas marka gaalada usoo duuleen dagaalkii gaaladu marka ay ku jireen bay ku garab siinayaan ilaahayna wuxuu sheegay ciddii gaalada soo garab siisa oo lasoo safata in ayay ka mid yihiin yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacdin waman yatawallahum minkum fainahu minhum in allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin marka gaalada in gaashaanbuura la noqdo isbahaysiya la samaysto diintaa looga baxaa ilahayna waa naga reebay owliyaha ka dhiganina maantana ayagii isgaashaanbuursanayaan ayagii walaalo la yihiin ayagii la safan yihiin xeryooyinkay ku difaaca hadda asaga yaa waa istaafu ah gaalaa waardiyenaysa madaxweynahooda ayaa waardiyenaya gaalaa waardiyenaysa madaxtooyada yaa ku hareeraysan gaalaa ku hareeraysan shirkay qabtaan gaalaa u ilaalinaysa yacni dhaqaalihii iyagaa siinaya mushaarka iyagaa u qora xeryaha ciidamada iyagaa maarata degan meel kasta oo waardiye gobol kasta oo soomaaliya ka mid ay degan yihiin oo ay ku waardiyenayaan dimuqraadiyadda gaalnimada hirgasho wey meesha meel kastoo ay tagaan saliibkii bay ka taagayaan oo kiniisad bay ka dhisanayaan yacni waa u jeedaa meesha gaaladu waxay u socoto waa la og yahay oo gaala inay diintan la dagaalamaysa allah noo sheegay subxaana wa tacaala waman astaqu min allahi qiila walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istataacu gaala waxay u dagaalamaysa kaas inay diinta naga saaraan oo dadku ay kirishtan ku aruuraan iyo yuhuud iyo buudi iyo balaayo gaalnimo ay ku aruuraan bay rabaan walan tardaa canka alyahuuda wala nasaara xataa tatabica millatum taasay u socdaan marka ayaguna tiiyay ku garab siinayaan marka xisbigaas shaydaankaay ka tirsan yihiin oo u dagaalamaya inay shaydaan raalli geliyaan fii sabiili daaquud bay ku dagaalamayaan shaydaankaasay raalli gelinayaan marka xukunkoodu waa cadyaho dagaalka ay wadaan waa dagaal diinla dirir ah haddii la dira diinta ilaahay bay la dagaalamayaan waa junuud shaydaan wey marka junuuddu ibliis maadaama ay yihiin ayaga laftirkooda waa is ogyihiin junuuddu ibliis yihiin waxaad dareemaysa qaabkay u hadlayaan iyo hadalladooda iyo waxa ka soo baxaya ayaa kugu filanba daliil inay nimankaas junuuddu ibliis ay yihiin maxay dhaqmada ay ku dhaqmaan iyo waxa kasoo muuqanaya ayaga laftirkooda ay ka hadlayaan qaarkood ay leeyihiin annagu hadda diin maaragtay kuma dhaqmayno oo dastuur baan leenahay wadanku maaragtay dhaar waxaa lagu magac ilahay lagu dhaarta hataa lama ogola cabdiweli uu dhahaya maaragtay walaa bilah layskuma dhaariyo annagu dhaar baan leenahay dastuurkana u qoranta dhaartooda waa dhaar ka duwan dhaarta muslimiinta ay lahaayeen si gooniy u dhaartaan qaab gooniy u dhaartaan markay dhaaranayaan yani dastuurkay ku dhaaranayaan oo asaga laftirkiisa ninka hadda meesha la keena dastuurkaa lagu dhaarinaya yani shareeca ilahay shaqa kuma laha waxaad fahmaysaa marka yani inaysa diin aysan shaqo ku lahayn oo reer galbeed ay yihiin oo dhaqankeeda ay leeyihiin kii asaga kan ka horreeya hadda waxa weeyaan kan gurguurtay oo xasan xasan yuhuud ninkan yuhuud hadda ku xiran yaa gaala u gurguurtaa la yidhaha marna gaalada u sujuudaa waa kii hadda kor kenya ugu sujuuday gaalada baktigeedii marka ninkaas kii hadda ka horreeya muxuu lahaa yani annagu waxa weeyaan diin kuma dhaqanno aslanba wax diina shaqo ku leenna ma laha kulligood marka dariiqaasay wada hayaan marka waxa yacni maantay waxa inay ka shakiyaan saan saan yidhahdaan ma ahane way caddahay waxa ay ku dagaalamayaan dadka muslimiinta ee mujaahidiinta hogaaminayaan waxay ku dagaalamayaan waa cadiya labadii wad waa la kala cadeeyey hadaynahu najdayn dadkii marka xaqi markii la kala cadeeyey in la isku dheeha ma aha ay waxay rabaan xaqii baadilka in la isku dheehaan oo maar dadkii ay tashkiig geliyaan laakiin waxay ku socdaan oo wax iska cada banaanka yaalo waa mahadsan tahay sheekhana ugu dambayntii maxaa keenaya masale sidaas u cad oo nusuusteeda wadata in madaxda dowladda federaalka ay madmadow ka gasho
sidiisaba baadilka iyo xaqu markay iska hor yimaadaan baadilku yani meelu ku istaago badan ma laha ilaahay subxaana wa tacala noo sheegay xaqa inuu gamayo oo baadilka dushiisa uu ku gamayo marka baadilkii mar kastoo nusuustii diiniga ahayd iyo aayaadkii iyo axaadiistii culammadii iyo mujaahidiintii meel kasta ay akhrinayaan yacni ayaga laftirkooda mabda-oodii ay ogaayeen baadilka inuu yahay shalay shaatiga loo gelinayay ila wadaad xumayaal baa shaati ugu gelshay oo dowla islaamiyatiin waa fiicantihiin waa is ogyiinaysa fiicnayn ayaga marka mar kasta kalsooni ma qabaan marka waxay is leeyihiin wixii maaragtay wadaadada xataa ma ku kalsoona mar kasta shakiyaa gelaya marka mar kasta waxa waxay ku jiraan wadda aan caddayn waxay ogtihiin gaaladii ilaahay subxana wa taala qur-aanka uga hadlayay mabaadiyooda marka shakinayay waran waxaamay qaldan yihiin yaa nebi ibraahim markuu yiri war waxaan maarata ad caabudaysaa maba hadlayaan waxan ma cunayaan saana saana yiri markeeda waa shakiyeen ayaga dhammaa waxay war waxaamay saxnayn ba aan wadno kadibna baadilkooda shaydaana kusoo afuufo war maya waa saxantiine ninkan waa ilaahinin baabi'iyey waxbuu dhibaato geystay la dagaalama oo dab ku rida asaga dhanba marka waa lagu yaqaanaa yacni qofka hadduusan mabaadii sax ah oo caqiide rasmi ah uusan ka duulaynin tazacsuc maalin kasta inuu ku dhaco oo maalinba uu raadiyo yacni qiil uu raadiyo marka nimanka xataa nimankii soo diray ayaa waxa weeyaan fataawahooda ayay ku dhisnayd waxaa la ogyahay maraykanka labadii kun toban iyo kowdii wuxuu waxaan u baahanahay kun fatwo inaan helo kun fatwo inaan helaan u baahanahay wey kun fatwo muxuu uga baahan yahay wuxuu rabaa maraykan inuusa xaq wadin waa la ogyahay baatil uu wado waa gowlad dowlad kaafirada waxa uu ka hadlayo oo u doodayo oo rabo inuu dadka kala dhacsiyo waxay tahay wadaad xumayaal kun fatwo sheega si dadka tashkiig looga geliyo mabaadi'dooda iyo caqiidadooda looga geliyo marka horena sidaasay u dhahayeen oo waa la ogyahay cabdiweligaas iyo waxay ku hadlayeen oo dhahay maarata annaga dagaalkan aan ku jirno haddee xaq ma yahay mise ma ahan shaki badanaan ka qabnaa nimankan haddayna dilo ama aan dilno ama waxaan weye wadaadadaan ka rabna inoo caddeeyaan islaax iyo ictisaam iyo aala sheekh iyo laga raba in wax caddeeyaan marka kanna waxa weeyaan maalin kasta yacni waxay ku jiraan wareer wareer bay ku jiraan wixii macnaha la dhoodhoobayey iyo wixii la rabay maaragtay in shaatiga loo geliyo shaatigu waa gelis ma ilaahadu waa gelis ma leeyahay ayagii waa weynaahay odayaasha u ahaa kufriga iyo gaalnimada ama maalin kasta shaki iyo wax ka- ka keenaya taas waxay ku tusinaysaa mabaadi thaabitaahi ma jirto kii ayaa gaalkan ka horreeya oo ninka la dhihi jiray farmaajo muxuu dhahay ciidankeena caqiida ma laha ay ku dagaalamaan Taa runtiis caqiida ma laha mabaadi'na ma laha xataa gaalnimada ay- ay sheeganayaan oo maanta u saciirayaan laftirkeeda daacad kama wadaa oo waxay ku wataan dano un iyo camaalnimo iyo xoogaa iyo adduunya berbirkeeda inay qaataan ayaa intooda badan ay u sacyinayaan oy dadka waxa weeyaan ay jeebkooda ay ka aruursadaan marka taas ay u socdaan taasna marka waxay keeni mabaadama mabaadi fadhisa aysan lahayn waxa ay ku dagaalamayaanna aysan ahayn toodii ay tahay mid loo meeriyey maalinkas waxbaa loo soo meerinaya saas saas dhaha saas ula dagaalama qaabkaas dhaha marka wixii waa wax la soo meeriyey wax rasmi ah oo meel fadhiya oo caqiide ah oo laga duulayaa ma jirto wey in marka marka maalin kasta laga shakiyo wadaadxumayaal loo raadiyo niman wasaarad ay ku sheegayaan ayagiiba ka sii liita dacufa adaalibu walmadluub oo diinta meel xun uga sii jira ayaa waxaa le waxaa laydinka rabnaa inaad maarata noo cadaysaan dagaalka aan ku jirno goormaa dagaalka la cadaynaa mar lagu soo baaba'aya meeqaa lagu soo jiray intaas ma cadayn isaga laftirkiisa kale hadda oo rawsaash loo magacaabay hadeer meequu dagaal ku soo jiray kismaayo wax ka ahaa jiray qoladan kale ku jiri jiray dagaa- waashan ridadan wax badan uu soo dhex dabaalanaya isagoo intaa ku soo dhex jira waxba uma cadayn maanta wuxuu rabaa hee in loo caddeeyo taas waxay ku tusinaysaa marka yani mabda' xumadooda iyo diin la-aantooda iyo mowqif la-aantooda aysan meelna ku adkaysanaynin marka ummadda waa inay waxaa meeshaas wax ka fahanto marka yani waxay muhiimadu tahay ruuxa muslimka caqiidadiisa iyo diintiisa uusan ka shakin oo xaqa uusan ka shakinin oo diinta ilaahay uu qaato ku dhaqmo baadilkana baadilnimadiisa marnaba uusan ka shakin yani dadka muslimiinta mujaahidiinta maanta hogaaminayaan mowqifkooda waa cad yah waa wax cad oo aayaad iyo axaadiid iyo ijmaac muslimiin iyo daliil iyo diin leh oo meel ku tiirsanoo wax shaki aan aqbali karin wey, oo jaasima oo go-an wey. ayagana waa kuwaas ka daba wareegaya ti maalin kastaba Eh, baadilkooda ayay yacmahuun haba dhinacay ugu wareerayaan meel maalinba waxay ku hadlayaan maalinba wax cusubay keenayaan mowqif rasmiya kama qaadan karaan marka jazaakum allah khayran baaraka allah fiik فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى waa hagaag kulan ka dhacay degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayay jufada reer celi oo ka tirsan beesha maxamuud hiraab ku dooratay nabadoon cusub kulanka ayaa waxaa sidoo kale looga hadlay xaaladda iyo waxyaabaha quseeya amniga goobaha ay jufadu degto nabadoonnada jufada reer celi oo madasha ka hadlay ayaa ballan qaaday inay la shaqayn doonaan nabadoonka cusub ee ay doorteen kulankan waa kulan ka turjumaya beesha heer celi oo dooratay ee naqiib naqiibkaas magaciisa waxaa la yidhaha cabdigeelle xalane annagoo beesha heer celiya ayaan dooranay oda ayaan u dooranay inuu hogaansho beesha sharcada diinta islaamka ku hogaansho arrintaa ayaan u dooranay ee walaalkeen waxaan kula dardaarmayaa insha allahu tacaala in maaragtay ilaahay maaragtay uu ku karab galo isaguna uu karti iyo dhabar adag u yeesho mas-uuliyaddaas maanta aan ku wareejinay ee maamulka islaamiga uu kula shaqeeyo annagana shareecada islaamka uu nagu hogaansho cadaaladana uu ku dagaalo tolkiisana uu si wanaagsan ugu shaqeeyo halkan waxaan ku soo dhoweynaynaa walaalkeen cabdigeelle xalane oo maanta beesha reer celi ay u dooratay naqiib kuna dooratay magaalada ceelbuur halkan waxaa fadhiya beesha reer celi odayaashoodii oo kulligood ka wada maqsuud ah oo keenay naqiibkaas waa ku wada qanacsannahay waana ugu duceynaynaa ilaahay inuu la garab galo naguna hogaansho shareecada diinta islaamka ee, ilaahayna isaga u fududeeyo annaguna aad iyo aadaan ugu hambalyeehaynaa waana la shaqay doonaa si wanaagsan oo aana ilaahay nagu ogyahay ayaan ula shaqay doonaa haddii ilaahay idmo cabdigeelle xalane oo ah nabadoonka cusub ee la doortay oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inuu jufada ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan soo dhoweynayaa een, xilka la ii dhiibay galabta oo maaragta beesha reer celi waxad same ay ii doorteen inaan ku hogaamiyo diinta islaamka oon oday u ahay een, waxaan caddaynayaa inaan xilka isku dayayo inuu ilaahay la garab galo oo arrinkaas aan maaragta si wacan u qaato ayaguna waa ku mahadsan yihiin waxaa goobjoog ah walaayada islaamiga oo maaragtay ceelbuur gobolka ceelbuur een, runtii aad baan maaragtay u hambalyaynayaa mas-uuliyadda la ii dhiibay oo maaragtay xilkaa een, waxaana ku hogaami doonaa beesha shareecada islaamka ayaan ku hagi doonaa hadda ninkii diiday hore waa nin maaragta banaanka ka ah laakiin shareecada ayaan ku hagi doonaa haddii alla yidhaahdo dad islaama maadaama aan nahay oo kitaabku uu yahay maarata manhajka iyaga iyo maarata wixii aan ku dhaqmi lahayn isaga wax walba ay noogu idil yihiin raalli baan ku nahay odayaal badan oo galabta meesha fadhiya oo maarata arrin laga shaqeeyey waay arrintaa hore oo maarata muhiima walaayaduna waa goobjoog waxaan maarata odayaashana waxaan ka codsanayaa in ay maarata ugu garab galaan oo arrintaas ay la shaqeeyaan oo isa maaratay aysan yeelan meel ay ka baxdo oo aan isku xirraanno maxaa yeelay awooddu waxa weye waa inay isku xiran tahay waa dhis oo kale waxaan rabnaa inaan isku xirannahay o maarata arrintaas aad igala shaqaydeen wabillahi tawfiiq waaliga wilaayadii islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid ayaa soo xiray munaasabadda isagoona halkaasi ka jeediyey kelimadan awalan allah subxaanahu watacaala ayaa umahad celinaynaa allihii nicmooyin far badan nooga nicmeeyey bacdallaahi waxaan umahad celinaynaa odayaasha iyo waxgaradka jufada reer celi oo ka tirsan beesha maxamuud hiraab oo runtii munaasabadan maanta aan u fidhinno muddo badan ku soo shaqeeyey nabadoon oo ku hogaamiyey shareecada islaamka ay soo doorteen marka waa arrin aad iyo aad muhiim u ah maanta waxa waaye alxamdulilah waxaa la haystaa maamul islaamiya dhisan walaayaadkii gobollada soomaaliya oo ka dhisan qabaa'ilka maanta waa loo lisu maaragtay midayntooda iyo maaragtay waxyaalihii dhexmaray in la xalliyo oo maaragtay musaalaxaadkaas laga shaqeeyo in nidaam ay lahaadaan hoolo waaweyn ay socdo marka qadlidaas markan arrin oo daruuriya laga maarmaynin waaye in markaa arrintaa ay u istaagteen arrintaasay tahay danna maaragtay insha allahu bulshadii ummadda ay ugu jirto iyo muslimiinta guud ahaan marka taasna waa arrin aan baraarujin lahaa waaye in qofkii qaaday mas-uuliyadda iyo qofkii runtii ku soo shaqeeyeyba in arrinta ay u istaageen arrin muhiim ee weyn ay tahay inay maaragtay qaataan ay ictiqaadiyaan taasna waa maaragtay qodob waaye waagaaga hadda aan joogno inaan fahansannahay ee waaga hadda soo maaragtay adduunka ku jiro soomaaliya gaar ahaan waa og tihiinoo maanta maaragtay dadka muslimiinta ah waxa waaye soomaaliya waxaa ka jira ku dhaqanka shareecada islaamka iyo in loo xuguntumo kitaabka ilaahi subxaanahu watacaala in shacaa'irta islaamka iyo cisidii muslimiinta ay aad iyo aad u muuqato in maaragtay hadda dadka muslimiinta ay iska kalsoon yihiin oo in maaragtay diintooda ay u jihaadaan oo cadowgii iyo gaalada ay iska difaacaan ay u taagan yihiin markan qof kasta oo maaragtay runtii mas-uul ah oo muslim ah inuu lahaado dareen islaamiya inuu lahaado oo waagacgiisin la tafaaculo ee maaragtay diintan islaamka ku xidhdhibaayo inuu maaragtay la dagaalamo af iyo addinba wixii maaragtay diinta xoojinteeda uu ku shaqeeyo ayaa daruuri a maaragtay laga maarmaynin waa qadiyadaas in aad loogu baraarugo aad iyo aad ba muhiim u tahay waaqaca maanta aan ku jirno waaqac jihaad socdo fii sabiililaahi ah ilaahay diintiisii loo dagaalamahayo dad ku soo horjeedona ay taagan yihiin weliba dadka muslimiinta ah waddankooda iyo deegaankooda lagu soo duulay oo soomaaliya waa ogtihiin gaalo maaragtay kala duwan kala nooc ah inay degan yihiin ay ku dhex jiraan marka arrintaasi maaragtay waajib diini ahna saaran dadka muslimiinta deegaankan deganna arrintaas sabqi ama wanaag badan ayay horumarsadeen ee codowgii maanta intaas sana lala dagaalamayey waa jabahayaa waa daciifay waa guurahayaa maaragtay in laisdaba raaciyo in maaragtay aan sabarno in la adkaysto qof walba meeshuu ka aadnaa inuu ka aado qofkii maal bixinayey qofkii nafii maal isku darayay qofkii ra'yigiisii aragtidiisii gubaabadiis waday in waxaa la rabaa codowga ilaahay subxaanahu wa tacaala diidan shareecada ilaahay ku dhaqankeeda iyo horumarinteeda iyo barashadeeda diidan iyo shacaa'irta islaamka inaan iska dhicinno arrintaasina markaa waa arrin diini ah weliba ah fard waceeng ah ilaahay subxaanahu wa tacaala oo codowga hadday soo galaan waddan muslim ay tahay culimmada muslimiinta si ay qarineen fard waceen xaalaad ka mid ah xaalaadka dhammaantoodana maanta waa taagan yihiin akhiiran marka anaga kawilaay ahaan waxaan soo dhoweynaynaa naqiibka reer celi ay doorteen oo la yidhaahdo cabdigeelle xalane waa soo dhoweynaynaa waa la shaqaynaynaa hoolihiisi iyo maaragtay beeshii uu ka aadan yahay insha allahu tacaala waxyaalahaasi ku saabsan waa insha allah waa la shaqaynayaa aad iyo aad baa usoo dhoweynaynaa asagana waxaan ka rabnaa in maaragtay maamulkii iyo maaragtay degmooyinkii asaga markaas joogo oo ula shaqeeyo haddii alla yidhaahdo walaayada warxii uu xirmo oo maaragtay walaayada soo raadiyo insha allahu shaqadaas si dhan waa isaga insha allahu tacaala aan ka rabnaa inuu ku dadaalo ayaan sugaynaa haddii alla yidhaha subxaanahu wa tacaala wajazaakum allahu khayran سأبقى فخورا بإسلامي guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeyraynaa barnaamijka dhuwaxa waraysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh لدين عظيم هو السامي العظيم هو السامي